ciid wanaagsan halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkaoo dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan ciid mubaarag dhegaystayaal waa axad shaniyolabaatanka bishii juun sannadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya sahare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur
waxaan dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu hambalyaynayaa munaasabadda ciidalfitri waxaan ilaahay uga baryayaa in ummadda soomaaliyeed uu sanadkan sanadkiisa dambe ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciidan ciiddeeda kalena ay ku waaraan khayr iyo nabad codkaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay xalay kulan ay wada qaateen dhammaan taliyayaasha iyo laamaha amniga dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada muqdishona ka dhacay loogana hadlay bisha barakeysan ee rabadaan weeraradii al-shabaab iyo ciidda maanta waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan kulan gobolka minnesota ku dhex maray senatarka laga soo doorto gobolkaasi iyo qaar ka mid ah imaamyada masaajidada gobolka minnesota sida looga ciiday dunida muslimka qaybo ka mid ah ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dowladda qatar ayaa waxa ay wajahaysaa cunaqabateen adag oo uga imaanaysa wadamada isxulufaystay ee uu ku jiro sacuudi arabiya kuwaasi oo ay ka mid yihiin dalalka masar isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo sidoo kale dalal kale oo iyagu isku fikira waxaa wadamadani ay ku eedeynayaan dowladda qatar in ay taageero siiso xulufana ay la tahay sida ay yidhaahdeen argagixisada taasi oo keentay in iyagu si gaara u saaraan waddankaasi yar ee saliidda ku qaniga ah in ay ku soo rogaan cunaqabateen waxyaabaha dowladahani ay dalbanayaan ee dowladda qatar ay ka rabaan ayaa waxaa ka mid ah in tv-ga waddankaasi qatar laga leeyahay ee aljaziira t v oo dowladda qatar ay siiso dhaqaalaha in guud ahaanba la xiro wasiirka arrimaha dibadda ee wadamada isutagga imaaraadka carabta ayaa waxa uu soo jeediyey in guud ahaanba loo jaro xiriirka waddankaasi qatar laakiinse anwar garshaash ayaa waxa uu sidaas intaasi ku daray in dalalkaasi haatan iyagu ka dhanka ah dowladda qatar aysan doonayn in dowladdaasi ay mijaxaabiyaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ah ee associated press laakiinse waxa uu sheegay in ujeeddadu ay tahay in qatar lagu cadaadiyo in ay faraha kala baxdo argagixisada ay taageerada siinayso dowladda kameruun ayaa u dirtay wasiirkeeda gaashaandhigga xuduudda waqooyi ay la leedahay dalka nigeria kadib markii halkaasi ay ka dhaceen weeraro isdabajoog ah oo u badnaa isqarxin kooxda boko xaram ee ka dagaalanta dalka nigeria ayaa lagu eedeynayaa inay ka dambeyso weeraradaasi wasiirka difaaca dalkaasi kameruun ayaa la filayaa in halkaasi uu kula kulmo ciidamada milatariga ee dalkaasi kameruun saraakiisha caafimaadkan waxay sheegeen in weerarada ugu dambeeyey ee ka dhacay halkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo konton ruux dhowr weerar ayaa la sheegay in ay ka dhaceen sabtidii degmada lagu magacaabo moora iyadoona dhakhaatiirta cisbitaalka ay sheegayaan in tan iyo bishii barakeysneed ee ramadaan ee shalay dhammaatay ay magaalada ka dhacayeen dhowr weerar oo u badnaa isqarxin
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax ciidulfidriya oo guud ahaanba dunida muslimka gaar ahaana soomaaliya si weyn looga ciidayo saaka bal nuurow sahra inta badan dalalka dunida islaamka ayay saakay u tahay maalin ciid ah inkastoo annaga aanan weli gaarin maaragta dalka maraykanka saacadihii ciidda mardha waxaan la hadlay waryaheena bariga dhexe xaruntiisu tahay magaalada qaahira xuseen zaxnuun wuxuu ii sheegay in dalalka carabta iyo guud ahaan dalalka islaamka laga ciidayo marka laga reebo dalka cumaan oo uu sheegay in maanta ay kamilinayaan soddonka bisha barakeysan ee ramadaan soomaaliyana saakay dadku waxay usii dareerayaan masaajidada sida ay maaragtay ay noo sheegeen goordhoweyd wariyaasheena maaragtay gobolada soomaaliya waxaana la filayaa maanta in ay noqoto maalin weyn oo ku weyn dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah waxaana xusid mudan sahra in gobolada dhexe deegaanada ay maamulaan halusanawal jameeca aana laga ciidayn sida uu inoo xaqiijiyey waryaheena magaalada gaalkacyo oo la xiriiray waa tahay nuuro waad mahadsan tahay bal markana aan ku yara nafsanno codkii ee baha u raxmade fanaanka maxamed sulaymaan tubaac iyo maalinta ciidda mid ka mida heesihiisa
allamaanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahyena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahina siiyey isababaale ilaahina siiyey isagaa ku abaale kii arrinkeena ka kale aqbalaya hadba kii arrinkeena ka kale aqbalaya ilaahiina siiyey isagaa ku abaale ilaahiina siiyey isagaa ku abaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
waa tahay ciid wanaagsan ayaannu idin leenahay codkaasi maxamed suleymaan iyo heesta alla maanta ayaanta ayaad dhegaysateen markana aan dib ugu laabanno qodobada kale ee aannu idinkuga hayn idaacaddeenna saaka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka amniga iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska ayaa ka hadlay falalkii ugu dambeeyey ee qaraxyada ka dhacayay magaalada muqdisho inta lagu guda jiray bishii barakeysneed ee ramadaan xilli ay socdaan howlgallada xasilinta caasimadda shir jaraa'id oo ay xalay ku qabteen muqdisho ayaa waxaa warbixintan ka diyaarisay waryaheena sahre cabdi axmed kulankan waxa uu ahaa mid yimid habeenkii ugu dambeysay ee xalay oo ramadaan ahayd loogana hadlay caqabadaha ku heeran howlgallada xasilinta amniga loogu magacdaray ee magaalada muqdisho ka socday maalmihii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa kulankaasi oo amniga looga hadlay intiisa badan waxa uu ku bilaabay hambalyada maalinta ciidda ee uu u diray guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaan dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu hambalyaynayaa munaasabadda ciidalfitri waxaan ilaahay uga baryayaa in ummadda soomaaliyeed uu sanadkan sanadkiisa dambe ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo ciidan ciiddeeda kalena ay ku waaraan khayr iyo nabad kulankan waxaa qayb ka ahaa dhammaan laamaha amniga waxaana looga hadlay sida al-shabaab ay uga geysteen magaalada muqdisho weeraro isdabajoog ahaa maalmihii ugu dambeysay ee rabadaan iyadoo ay socdeen howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo hub uruurinta ka socotay magaalada muqdisho ka sokow hambalyada maalinta ciidda waxaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre hadalkiisa uu ku bilaabay inay muhiim tahay in dowladdiisa ay gacan ka hesho shacabka magaalada muqdisho xilligan adag ee lagu jiro si amniga loo sugo waxaan ummadda soomaaliyeed uga mahad celinayaa gaar ahaan dadka degan magaalada muqdisho sida sharafta leh ay ula shaqeeyeen hay-adaha amniga bisha ramadaan amniga shaqadiisu waa bilaaw shacabka waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ciidamada magaalada muqdisho gaar ahaan ciidamada xasilinta magaalada muqdisho waxaan ka codsanayaa inay shacabka ula shaqeeyaan si asluub leh in la ixtiraamo shacabka soomaaliyeed in guryaha shacabka marka la gelayo la ixtiraamo dadka marka la baaraayo in loo baaro si akhlaaq leh iyadoo la ilaalinayo amniga haddana waa in la gutaa waajibka ilaalinta xuquuqda ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan dhammaan ciidamada soomaaliyeed meel walbay joogaan ciidamada qalabka sida ugu hambalyaynayaa shaqada wanaagsan ay qabteen bisha ramadaan dadaalka ay muujiyeen nafta ay badbaadiyeen cabdulaahi maxamed cali sambolooshe waa taliyaha nabad sugidda dowladda soomaaliya waxa uu ka mid ahaa saraakiishii sida gaarka u waday howlgalka sugidda amniga ee xasilinta caasimadda loogu magacdaray ee ka socday magaalada muqdisho wuxuu sheegay in iskudayo kasta oo ay sameeyeen ee ahaayeen kuwo ay ku heernaayeen caqabadaha dhinaca kale waa weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ay geysanayaan oo noqday muddooyinkan kuwa soo noqnoqday dabcan annaga ujeeddadeenna waxay ahaaday in magaalada hal qofna usu dhiman hal qaraxna usan ka dhicin Ee, laakiin dagaalka lagu jiro oo dagaal aad u culus ah oo cadow muddo waxaan u diyaargaroobaya oo wado Een, waxaan rabaa inaan isbarbar sameeyo isbarbardhig aan sameeyo sanadkii hore 2016 ama sanadkii hore qaraxyada iyo dilalka ka dhacay magaalada muqdisho iyo kuwa bishii barakeysneed ee ramadaan ee hadda dhammaatay ee aan ciddeeda aan ku joogno aan u dabaaldegayno ka dhacay waxaa mar kale taliyaha nabad sugidda uu isbarbardhig ku sameeyey dhimashada iyo weerarada bisha ramadaan ee sanadkan iyo tii ka horreysay ee dowladdii hore ee sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxna baa idiin sheego saddex qarax ayaa ka dhacay magaalada muqdisho intii lagu guda jiray bishii barakaysaneed ee ramadaan kuwaasoo dhammaantood lagula beegsaday shacab aan waxba galabsanin iyo goobo aanan wax istaraatiijiyada aan lahayn oo ahaa goobo shacab waxaa lagu dilay magaalada muqdisho labaiyo-toban qofood oo dilal qorshaysan lagu dilay bishii barakaysanay ramadaan waxaa qaraxyada ku dhintay labaatan iyo sideed qofood marka laysku darana dadka dhintana waxay dhanyihiin afartan qofood dhaawacuna wuxuu dhan yahay afartan lixdan iyo laba qofood marka loo loo barbar dhigo sanadkii horeeto qaraxyadu waxay ahayd labaatan iyo sideed oo u dhiganta almost daily maalin kasta hal qarax ayaa dhici jiray dilalka qorshaysnaa mar halka bishan uu ka ahaa labaiyo toban afartan ayuu ahaa kuwo fara badan oo aan rekoorgaraynna dabcan way jiri karaan inta qaraxyada ku dhimatana waxay ka badan yihiin siddeetan qofood marka la fiiriyo isbarbardhaca marka la fiiriyo waxaa waxaa muuqata in boqolkiiba in ka badan sagaashan oo hoos u dhacay ii sheegeen qaraxyadii dhici jiray magaalada muqdisho halka dilalka boqolkiiba in ka badan siddeetan hoos u dhacday wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa isna kulankaasi ka hadlay ramadaanada hor lasoo dhaafay ramadaankan isbedel ka dhacay xagga amniga ciidamada ka gaareen ciidamadan si gaaraan ugu mahadcelina arrintaas haddii aan fiirino daliilka qorsheedna hoos u dhacay sidoo kale qaraxdiyo qaraxdida oo la samayn jiray sanooyinka hor lasoo dhaafay oo hoos u dhacay waxaan aad iyo aad arrintaas ugu mahadcelinaa taliyayaasha ciidamada iyo ciidamada oo si aad arrintaas wax ugu qabteen sidoo kale waxaan u mahadcelinaa shacabka soomaaliyeed oo wada shaqayn buuxda la sameeyeen ciidamada way mahadsan yihiin si kastoo ay ahaataba hadallada madaxda dowladda soomaaliya ee looga hadlay amniga iyo kulankan gaarka ah ilaamaha amniga iyo ra-iisul wasaaraha ayaa waxay imaanayaan iyadoo toddobaadyadii ugu dambeysay bisha barakeysan ee ramadaan magaalada muqdisho ay ka dhacayeen weeraro joogto ah iyadoo sidoo kalena ay jireen dilal qorshaysan oo al-shabaab ay ka geysteen magaalada muqdisho gaar ahaana kuwa lagula kacay dad isugu jiray indheergarad iyo sidoo kale odayaal dhaqan waxaana meelaha qaarkood la beegsada intooda badan waxyeello ay ka soo gaartay dad shacaba oo iyagu joogay qaarkood goobo dadka isugu yimaadaan oo maqaayada ay ka mid ahaayeen aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi noogaga diyaarisay shirka jaraa'id ay xalay ku qabteen magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiirka amniga iyo taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska halka aad kala socoteenna waa v o a washington
subax wanaagsan ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda damaashaadka ciidda dunida muslimka oo keliya ma ahane sidoo kale wadamada qurbaha ee reer galbeedka oo dad badan oo muslimiina soomaaliduna ay ka mid tahay ay joogaan ayaa sidaasi si lamida saaka dadka muslimiinta ay u dareerayaan maalinta ciidda waxaa haddaba ay kusoo beegmaysaa ciidan ciidulfitriga ee sanadkan iyadoo ay jireen falal muslimna ceeb u muuqan kara oo ka dhacay wadamo kala gedisan oo kuwan reer galbeedka ah oo maraykanka iyo sidoo kaleto britain ay qayb ka yihiin magaalada minneabolis gobolka minnesora waxaa toddobaadyadii ugu dambeysay ka dhacaya mudaharaadyo looga soo horjeedo anti shareeca islamarkaasina ay dhigayeen dad ka soo horjeeda sida ay yidhaahdeen in shareecada islaamka laga hirgeliyo dalkan maraykanka amaba looga dhaqmo haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa qaar ka mida sinitarada dalkan maraykanka ee gobolkaasi laga soo doorto waxa ay tegayeen toddobaadkan masaajidada dadka muslimiinta ay ku cibaadaysanayaan bisha barakeysan maalinkii ama maalmihii ugu dambeysay senator alfrin oo isagu laga soo doorto gobolka minnesora ayaa waxa uu booqday masaajidka ummatul islaam ee ku yaala halkaasi haddaba waxa uu la kulmay imaamyada masaajidada iyo qaar ka mida muslimiinta halkaasi ku cibaadaysanayay sheekh axmed taajir oo ah imaamka masjidkaasi ummatul islaam ayaan khadka telefoonka kula xiriiray si bal aan wax uga weydiino maanta oo ciida ahmiyadda ay leedahay iyo guud ahaanba kulankaasi bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin adeerg jasaaka allah khayran ciidu ciidaha muslimiinta waa laba ciidulfidri oo ramadaanka markii la guto timaada iyo ciida xajka marka labaduba waa laba ciidooda qiimo fara badan leh ciidulfidri waxaa loogu talagalay markii muslimiintu ay soo guteen waajibkii diinigaha soddon maalmood soo soomeen ama sagaal iyo labaatan beri inay kasoo qaybgalaan farxadda rabbaaniga oo qof kastaoo muslima kasoo qaybgelayo farxsan yahay hab yahay si rabbi subxaana watacaala abaalgudka uu bixin hayo iyo jaa-isooyinka la qaybinayo dembi dhaafka looga soo qayb galo ilaa xataa gabdhaha macaduurka inay kasoo qayb galaan laysfarayo adeer marka waa farxad aada iyo aada u weyn waa one point seven billion ayaynu kala qayb galaynaa daafaha adduunka marka waa munaasabad aada iyo aada muslimiinta qaali u ah qof kastaana farxsan yarya waayelade waa garta sheekh axmed taajir waxaa jirta dhowaantan hadalhayn la xiriirta gobolka aad adiguba hadda imaamka ka tahay ee joogtida ee minnesora in ay jirtay ee hadalhayn la xiriirta in dad muslimna ceeb ay ku jirto dabcan dabeecada in lagu arkay meelo kamida gobolka ayagoo ku mudaharaadaayo ciidan sidee idiin cabsi gelinayaan falalka noocaasiya iyo iyo haddayba ay jirtoba naceeb muslimdadu ay ku jirto zahra naceebka wuu iska jiraa oo meelo fara badan buu ka jiraa laakiin mar walba waxaa ka fara badan dadka nacaybka dhinaca kale oo muslimiinta la jiraa ayaa ka fara badan marka taxadarku waa iska jiraa mar kastaba imaamyadu inay dadku taxadaraan in la is ilaaliyo in la feejignaado in xarumaha la keeno hay-adaha amniga iyo booliiska lasoo kiraysto lasoo ijaaro taasi waa arrin sugan laakiin cabsida jirta waxaa ka qayb waxaa ka fara badan dadka muslimiinta la jiro barbar taagan oo mar kastana soo booqanhaya masaajidada imanhaya ka qaybgelaya warqadaha soo qoraya kuwaasaa ka fara badan oo xataa marmar qudhigooda inay ka qayb qaataan nabadgelyada ku talagela marka cabsida guud ahaan way jirtaa laakiin waxaad hadda lasii khalkhalamaha insha allahu tacaala waa gartay waxaa toddobaadkan dhexdiisaba maalinkii maalin ka hor masaajidka adigu imaamka aad ka tahay soo gaaray senator alfrankrin iyo saraakiil kaleeto oo ka tirsan gobolka iyo iyoiyoiyo mas-uuliyiinta maraykanka bal iga waran dadkii idin yimid iyo waxa ay maaragta kasoo dooneen masaajidka iyo waxay idinkala hadleen waa su-aal fiican waxa weeyaan labada senator oo gobolka minnesota laga doorta mid kamid alfaraklin ayuu ahaa wa waxaan u malin waa kulankii saddexaad maadaama oo yihiin labada senator oo gobolkan matalo dhammaan ummadaha kala duwan matala aada bay madaxda heer federaal iyo heer gobol maadaama soomaalida ay xoog leeyihiin qof kasta calaaqu la yeelanhayaa arrimahooda ka qayb galaa marka waa kulankii saddexaad oo afar uu isagu suubin hayo afarka isagaa suubiyey labadii sanee hore meelo hoteelaha lagu qaban haya labadii horeba waan ka qayb galay kan laakiin waxaa farxad leh waana la ballaariyey oo muslimiinta oo dhan baa laga dhigay gaar ahaan wuxuu doortay in masaajidka aan joogna annaga ummatul islaam in laga dhiga masaajid oo haddana ummatul islaama marka masaajidkiiba halkaasa buu nagalasoo qayb galay shalay shalay ay ahayd ama aan dhaho daraad ahayd waxaa weeyaan halkaasoo farxaddii nagala soo qayb galay ilaa soddon ka fara badan oo imaam ayuu kala soo qayb galay salaadii maqrib markii la tukadeena dad boqol iyo konton ka fara badanba intuu hor istaagay boo la hadlay marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu idinkala hadlay maxaa kamid ah senator waxyaabihii u muhiimsanaa waxay ahayd horta wuxuu ka bixiyey warbixin guud intii madaxweyne hadda jooga la doortay iyo hadaladiisii waxyaabaha ka dhashay warbixin guud buu ka warbixiyey wuxuuna tilmaamay in dadka maraykan boqolkiiba lixdan ay ka horjeedaan aysan raalli ka hayn ay muslimiinta la jiraan qodobka uu ka hadlay waxaa kaloo xaqiiqatan ka hadlay isagoo soomaalida si gooni farta ugu fiiqay guud ahaan muslimiintu inay yihiin dad wadanka maraykan wax fara badan kusoo kordhayay wuxuu tusaale soo qaatay gabar soomaaliyeed oo magaceeda la yaqaana mune cabdulaahi oo magaalada wilmar ku nool oo mar xafiiskiisa muddo kooban shaqooyin xasaasiya ka haysay oo ka shaqaynaysay gabadhaas aada u ammaanay waxqabadkeedii howlkarnimadeedii meeshay gaadhay ilaa arrintaasi ay keentay intuu minneabolis ka safaray xafladii qalinjabiskeeda inuu weelmar oo laba sac gaari uu sii soconhayay inuu halkaa taga oo muddo sideed saac ka fara badan gabadha xafladeeda uu ku maqnaa waxaa soosaarka communitiga soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ayuu halkaa u soo qaatay a'imadii isaguna kolli xiwaar fara badan baa dhexmaray oo kala duwan waa tahay marka kulamada noocaana maxay uga dhigan tahay muslimiinta masaajidadan adinka aad hogaamiyaasha islaamka aad ka tihiin iyo guud ahaanba bulshada laga tirada badan yahay ku dhaqan gobolkaasi kulamadani waxaa weeyaan dadka bini aadamku markay isdhex galaan ayaa markii war la helo ayaa xal helaa waa ma waa madax heer federaala gobolkan laga doorto gobolka o dhan lagu matelayaa muslimiintana dadku mateli bay kamid yihiin waxaa hadda noo cadaatay oo weliba xog soosaan hayno labadii kulan ee hore oo la qayb uu kala qayb qaatay jaaliyadaha kulamadooda gaaraan dadka bulshada saameynta ku leh in wax fara badan xaaladii muslimiinta u fahmay wax fara badan ficilkiisa iyo tasarrufaadkiisa in laga dareemayo kana wuuba sii ballaadhiyey marka muhiimadu weyn bay u leedahay inay isbartaan hoos loo wada hadlo xogtii la wadaago waxay u warameen oo kale masaajidada waxay u warameen haddaan kugu dara zahara in masaajidadu dhammaan waxa loo yaqaano open house albaabada in dariska loo furo oo masaajidada dariska dad boqol ka fara badan oo caddaan intii afar loogu suubiyo islaamka loo sharaxayo diinta looga sheekayn darsi wanaagga looga sheekayn xarunta anna waan joogan oo kale saddex jeer baan suubinay mar dad lixdan caddaana ku marti qaadnay iyo soomaali kooxa marna toddobiyo toban looyaro caddaana ku marti qaadnay kulankan waa kii saddexaad alfarakalin baa codsaday in isaga lagu qabsado masaajidka in lagu qabto kaasi waxa uu ahaa sheekh axmed taajir oo isagu ah imaamka masjidka ummatul islaam ee minneabolis wuxuuna khadka teleefoonkii ugu warramayay goor dhaweeto waa tahay bal markana saaka waa subax ciida hase yeeshee bal inta aanan ka bixin idaacaddeenna subaxnimo mid ka mid a heesihii aan idin ciyaarin maantoo ciida aan idinkugu talagalnay bal nuur xasan nuur bukhaari oo barbarkeyga midig fadhiyo nuurow ciyaarihii maxaa ugu waaweynaa sahro maalmahan waxaa ka socda dalka ruushka koob lagu magacaabo koobka qaaradaha marka sahro koobkan waxaa la ciyaaraa sanad ka hor inta usan dhicin koobka adduunka waxaana lagu ciyaaraa dalka martigeli doona marka ruushka ayaa martigelin doona koobka adduunka waxaana ciyaaraa xulalka soo kala qaada koobka qaaradaha tusaale ahaan xulka soo qaada koobka qaramada yurub wadanka kusoo guuleystay koobka latin america kan koobkii aasiya soo qaada iyo kan africa iyo weliba maaragtay qaaradaha kale marka hadda samafinalka ayaa loo soo gudbay mexico iyo maaragtay waxaa ciyaaray xalay iyo ruushka laba gool iyo gool waxaa ku badisay mexico waxay u gudubtay wareega samafinalka bortuqiiskan wuxuu afar gool ku garaacay ama ku dhiftay new zealand isna wuxuu u gudbay wareega semifinalka waxaa iyana jira tartanka koobka qaramada yurub ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso kow iyo labaatan jirada isna wareegiisii semifinalka ayaa loo gudbay talyaaniga ayaa usoo baxay xulka kow iyo labaatan jirada ama ciyaartooyda ka yar kow iyo labaatanka sano waxay ka badiyeen jarmalka oo ay ku dhifteen gool iyo waxba waxaa kaloo dhacday ciyaar u dhexaysay jamhuuriyadda jaga iyo denmark waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay afar gool iyo labo marka natiijooyinka xigana waxaan dhegeystayaashu u ballan qaadaynaa inay ku maqli doonaan idaacadaha xiga haysaar waa tahay nuuro bal inta aanan ka bixin qodobkii warka ugu weynaa haddaan dhegeystayaasha dib ula wadaagno dowladda qatar wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaa waxa ay diiday saddex iyo toban shuruudood oo uga imaaday wadamada iyagoo cunaqabateynta saaray qatar ee uu hogaaminayo dalka sacuudi arabiya eeay ka mid yihiin masar iyo sidoo kaleeto isutaga imaaraadka carabta iyo baxrayn waxaana wadamadaasi ay ku eedeeyeen dowladda qatar in ay iyadu argagixisada taageerto dowladda qatar ayaa waxa ay wajahaysa cunaqabateen adag waxaana ka mida saddex iyo tobanka shuruudood ee dowladahan ay sheeganayaan in dowladda qatar ay guud ahaan bixirto tv-geeda gudaha ee aljaziira aaday u mahadsan tahay saare cabdi axmed ayaana qodobkaasi warka ugu weynaa saaki aan idin haynay noo soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa v o a washington waa tahay nuurow markana codka baxsan ee fanaanada maryan mursal ciise iyo mid ka mid a heesaha rab aan ugu talagalnay saaka ciidda damaashaadkeeda
وإذا يا لما
aanu intaasi ku dhaafno heestaasi aadka u macaan ee ciidda oo ay ku luqaynaysay fanaanada maryan mursal ciise dhegaystayaal idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur intaa ayaan ku soo koobaynaa tan iyo idaacadaheenna xiga waa aniga iyo saare cabdi axmed oo idinleh sidaa iyo ciid wanaagsan